wasaaradda kalluumeysiga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ku wareejisay dowlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka banaadir gawaari iyo mootooyin casri ah oo loogu talagalay in lagu kaydiyo kalluunka gaadiidkan oo gaaraya afartan gaadiid ah ayaa dhowaan qorshe u yahay in la gaarsiiyo maamul goboleedyada dalka wasiirka wasaaradda kalluumeysiga xukuumadda federaalk soomaaliya axmed xasan aadan ayaa ka waramaya ahmiyadda gaadiidkan uu leeyahay kalluumaysatada soomaaliyeed hadda brojectigan dhammaaday oo s c r b halkan ka muuqdo runtii markaynu imaanayna gabagaba u ahaa waxaa weeye waxa aan ka hirgelinnay gobollada inta badan warshadihii biyaha macaanaynayey kuwii barafka iyo qaboojiyaal oo la og yahay maanta inay shaqaynayaan meelaha laga fuliyey sidoo kale waxaa inoo ka mid ahayd meesha inaan helno agabka ekaydiya kalluunka qabowgiisa haddii ahaan lahaayeen sa arkaysaan mootooyinka loogu tagalay sabalayga gudaha in lagu sameeyo iyo baabuur yaryar oo ayaga laftigooda kalluunka in lagu qaado loogu talagalay saa ogsoon tihiin kalluunku waxyaabaha fudud oo wuxuu ku jiraa si dhaqsaa u xumaado haddii aan kayd loo helin waxaan ku dadaalnay inay qalabkan noqdaan qalab solar ah oo aan qaadanin muxuu ahaa aan u baahanayn wax kale oo ku shaqayn doono sida gaariga uu shaqeeya ama uu mootada u shaqaysa wax u qabojin doonaa tiradooda waxaan filaynaa ilaa afartan xabo oo mootooyinka ah iyo toban gaari inay yihiin sida aan riboorka ku hayn haddana ujeedaan meeshan waxaa lagu beesgareeyey in lagu qaybiyo sida dowlad goboleedyada dalka ay u samaysan yihiin iyo iskaashtooyinka intaba insha allah hawshaasi waxaanu guda geli doonaa maanta wixii ka dambeeyo oo aanu samayn doonaa inaan meelihii loogu talagalay ku salinno haddii ilaah yidhaaho waxaan rabnaa inaanu sheegno dan qaran waxa ay ka shaqaysaa maalin walba waxay tahay in ay horu mariso sektarada waa bilow kan aan hadda dul joogno wuxuuna noqon doonaa mashruuc isdabajoog ah oo aan kaga taxadarna hadda kadib in laga baxo kalluun si qaawan loo kaxeeyo lagu wada mootooyin aanan qabow lahayn qaar ka mida iskaashatooyinka soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyey marka waxaan leenahay aaday u mahadsan tahay wasaaradda kalluumaysiga wada shaqaynta ay adduunka la leedahay inay ku horumarisna ay ku dadaalayso waddanka soomaaliya haddii aan hooshaas aan la gelin amba aan la qabanin horumar ma imaanayo marka wasiir axmed xasan iyo wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda oo annaga aan ku daabanna haddii aanna iskaashatooyinka oo la-aantoodana aan shaqayn karin waxaan leenahay wasiirka ugu hambalyaynaynaa qalabkaas hadda soo gaaray oo loo wada dulaa raalli ka noqdo maamul goboleedyada waxuuna aad ugu fiican yahay dadka kalluumaysiga ka shaqeeya kalluunka mootooyinka lagu qaadaayo kalluumada qoraxda la marsiinayo kalluumada gobollada dhadhow loo qaadayo sida afgooya balcad baabuurtan aaday u gaarsiin karaa iyo mootooyinkan marka waxaan leenahay xoolo wax loo baahnaay oo wasaaradda ay ka soo shaqayso waaye waxaana rabnaa mar walba in macnaa sida ay wax noo soo gaaraan in naloo soo gaarsiiyo laakiin maanta munaasabadan waxa noogu faa'iidada badan waxaa ka mid a malay haddaan keenno wax aan ku kaydinno saacado xataa heli ma jirin waxaa naga hor muuqda sidii mootooyin meeshii la rabo oo adeegyada dadka meel allaala meeshii la rabo magaalada muqdisho ama nawaaxiga nawaaxigeeda lagu gaarsiin karo oo qaboojiyaala malaygii oo bad qabo oo aan wax isbedela kordhicin lagu gaarsiin karo waa naga hor muuqdaan waa lolinku wareejiyey maamul goboleedyada federaalka dowladda federaalka ah oo dhan ayaa loo qaybay haa waa naga hor muuqdaan waxaa naga hor muuqda baabuur tallaagado tan badan kaydi kara qaadi karo weliba gaadiid kale aqoonaan u lehee baabuurtu waa waa waa laba fariisyaalo waxay aadi karaan xeebaha sidii xaradheere hobyo cigo ceeldheer muxuu ah cadale warshiiq ceelmacaan yacni maaha baabuur oo bacaadka ka celi karo meel kasta way gaari karaan